waxaa weli sii xoogaysanaya kala aragti duwanaanshaha dhinacyada isku khilaafsan doorashada madaxtinimada jubbaland ee ka socota magaalada kismaayo xalay fiidkii waxa ay guddiga doorashada jubbaland ee uu guddoomiyaha u yahay xamse cabdi barre ay shaaciyeen ilaa saddex iyo toddobaatan ka mid a xildhibaanada cusub ee jubbaland kuwaasoo maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo waxaana munaasabadii lagu dhaarinayay xildhibaanadan cusub oo ka dhacday xarunta guddiga doorashada ee magaalada kismaayo kasoo qaybgalay odayaashii dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada la dhaariyey xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hadda talada haya ee jubbaland guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi barre oo ka hadlay munaasabadii lagu dhaariyey xildhibaanada cusub ee ka dhacday magaalada kismaayo ayaa sharaxaya qaabkii ay ku soo xuleen xildhibaanada maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo odayaashu markay noo yimaadeen odayaasha dhaqanka ee bulshada ee reer jubbaland waxay ka kooban yihiin guud ahaan sidaad og tihiin odayaasha dhaqanka soomaalida waxaa la ogaa markay siyaasadda timaaddo iyo kuraasta baarlamaanka iyo soo dhisidda dawladda way dhici kartaa odayaashu way badan yihiin lakiin innaga reer jubbaland say inoogu xisaabsan yihiin waxaa weeye qayb odayaasha guud ee soomaliya waxay ahayn boqol soddon iyo shan oo soo dhisay laba kun labayo tobankii odayaashaas waxaa jubbaland qayb ka mida ayay ka haysataa oo ilaa saddex iyo toban oday oo reer jubbaland ah ayaa jooga oo qaybtaas ka tirsan qaybta ka labaad waxaa weeye waa qaybtii ayagana xildhibaanada jubbaland halkan ku dhisay oo u badan wakiillo inay ka yihiin intaas saxiixayaasha kale saddex iyo tobanka jooga mahaane saxiixayaasha kale ee boqol iyo soddon iyo shanta ka tirsanaa ee ku nool qaybaha kale ee dalka dowlad goboleedyada puntland galmudug hirshabeelle south west iyo gobolka banaadir ama caasimadda magaalada muqdisho halkan saaad og tihiin shanta beelood formula waxaa loo bixiyey ayaa deggan xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin iftiin xasan baasto iyo cabdulaahi sheekh ismaaciil farataag ayaa taageero u muujiyey xildhibaanada cusub ee jubbaland ee maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo waxaana sanataradii kulanka dhaarinta ka hadlay ka mid ahaa xildhibaan iftiin xasan baasto bacdisalaan kadib anigoo wakiil ka ah guddoomiyaha aqalka sare cabdixaaji cabdulaahi kuna hadlaya afkiisa waxaan idinkugu hambalyaynaynaa xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland xildhibaanadii labaad oo lagu doortay halkan marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddiga marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddiga madaxa bannaan xuduudaha dowlad goboleedka jubbaland shaqadii adkayd oo baroseeska lahayd oo muddada ay soo haya sida qiimaha badan aan ula soconni oo saacad kasta annaga lafteeda aan kor joogtaynayna annagoo ka wakiil ah dowlad goboleedka jubbaland aqalkiisa sare waxaan leenahay waad mahadsantihiin shaqadii fiicneed ee aad soo qabteen waa idinkaga mahadcelinaynaa guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha annaguna waa korjoogteen doonnaa baarlamaanka labadiisa gole ee dowladda federaalka soomaaliya waxaan markhaati ka nahay waxa meesha ka socda wanaagga iyo habsamida iyo sida sharaf kale ay u socdaan waxaan caddayn doonnaa insha allahu tacaala dowlad goboleedyada ku soo socota doorashada inay waddadaas iyo baroseeska maanta jubbaland ay qaadday inay maraan haddii ilaahay idmo xildhibaanada cusub ee lagu dhaariyey magaalada kismaayo ayaa xildhibaan cabdi yuusuf cali oo ka mid ah xildhibaanada garabka maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo waxa ay u aqoonsadeen inuu yahay xildhibaanka ugu da'da weyn ee baarlamaanka jubbaland siina hogaamin doona ilaa ay xildhibaanada ka soo doortaan guddoonka baarlamaanka dhanka kale guddiga ay samaysteen xubnaha musharaxiinta ee ka soo horjeeda madaxweynaha hadda talada haya ayaa iyaguna maanta ku dhawaaqay liiska shan iyo toddobaatan xubnood oo ay sheegeen inay yihiin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka jubbaland waxaana liiskaasi warbaahinta u akhriyey guddoomiyaha guddiga doorashada garabka musharaxiinta iyo mucaaradka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo axmed aadan cabdi oo loo yaqaano xildhibaan caabi samayntii habraaca iyo shuruudaha kadib la tashi iyo siminaar odayaasha ah ayaan qabannay hawlihii socday dabadeedna waxay soo gaadheen in foomamkii la qaybiyo odayaasha dhaqankuna ay nooga soo jawaabaan halhal xildhibaan booskiiba hal xildhibaan noo soo gudbiyaan alxamdulilaah shalay ayuu liisku noo soo gebagaboobay halkan ayaan ka akhrin doonnaa xildhibaanada ay soo magacaabeen golaha badbaadada jubbaland oo ka kooban toddobaatan iyo shan xildhibaan musharaxiinta xilka madaxweynaha jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa iyaguna ku gacanseyray xildhibaanada cusub ee uu shalay ku dhawaaqay guddiga doorashada jubbaland ee u hogaamiyo xamse cabdi bare waxaana musharaxiintaasi ka mid ah sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha jubbaland runtii annagu haddaan nahay midowda murashaxiinta isbedeldoonka ee jubbaland xildhibaanada la shaaciyey ee guddiga doorashada ee jubbaland la shaaciyey axmed madoobe waan waan ka soo horjeednaa mowqifka iyagu waa mowqifkii hore waxaan u aragnaa inuu sharci darro yahay waxaan u aragnaa inuu dadka sii kala fogeynayo waxaan u aragnaa in dariiqii saxda ahaa aan loo marin asbaabahaan u cuskanayna midda ugu muhiimsan waxaa weeye kow odayaashii dhaqanka ee soo xuli lahaa kuma dhammaystirna meesha waxaad og tahay in odayaal badan odayaal dhaqameedkii la yaqaanay rasmiga ahaa oo qaarkood ay yihiin boqol iyo shan iyo soddonkii dowladda federaalka soo dhisay in laga tegey oo guddiga doorashadu isagu iska soo maaragtay malmaluuqday magacyo maaragtay marka guddiga doorashada reerka oday u ah oo matalaya danta reerka mise maxaan ku idhaha odayga dhaqanka ilaa iyo hadda lama huba maalinka rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha jubbaland waxaana magaalada mar kale booqanaya wafdi ka socda urur goboleedka igad kaasoo howlo dhexdhexaadin iyo xaqiiqi raadin ah u tegay magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed v o a nairobi